أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل من وحكى لساره fii waajibi maa dukira wixii lasoo sheegay waajibkiisii ayuu u fasal yahay iyo wamaa yatbacuhu iyo waajibkaa wixii raacayay ayuu u fasal yahay waxaanu ka soo hadlaynay axkaamtii sakada gaar ahaan waxaanu ka soo hadlaynay beeraha raashinka ka soo baxa sakada qaabka looga sakaynayo iyo nisaabkoodii sheekhu raximah ullahu tacaala fasalkan wuxuu ka sharxi doonaa inta la bixinayo waa imisa nisaabkii soo ogaanay oo soo baranay nisaabku qadarka uu yahay waxaanu ku soo tilmaannay nisaabku inuu yahay khamsatu awsuq khamsatu awsuqa haddii loo bedelo koomba haddii loo bedelo wuxuu noo noqday xisaabtii kun iyo laba boqol oo koombo beerta kuu baxday markay gaarto kun iyo laba boqol oo koombo markaasaa sakadu ay waajib kugu tahay wixii ka yar sakadu waajib kuguma aha waxaa laga hadli doonaa marka kun iyo laba boqol oo koombo haddii beertii ay noqotay oo nisaabkii u buuxsamay imisaan ka bixinaa wey marka imiso ayaan ka bixin wa waajibu maa iladii kii waajibkiisii shariba huwa maagaasi cabbay bigayri mu'natin qarash la'aan ku cabbay beertu hadday kuugu baxday qarash la'aan roob roob ilaahay keenay ayaa beertii kuugu baxday waajibkaasi wuxuu noqon alcushru toban meelood hal meel beertii kuu baxday waxaad u qaybinaya toban meelood tobankaa meelood hal meel ayaad ka bixin yacni ulajeeddada waxaa weeye beertii waxay kuu baxday qarash la'aan matoor uma adan kicin biyihii rati kuma soo dhaanin dameero iyo gawaari kuma adan soo dhaamin beertii waxay kuugu baxday roobkaas qarash la'aanta ah roobkaa qarash la'aantaa beertu hadday kuugu baxday nisaabkii waxaad u qaybine nisaabkii toban meelood ayaad u qaybin hal meelaad bixin hal meelood tusaale ahaan kun iyo laba boqol oo koombo hadduu nisaabku ahaa imisaa cushurkeedu noqon kun iyo laba boqol haddaan toban meelood u qaybinno halkii meel wuxuu noo noqonaa boqol iyo labaatan koombo boqol iyo labaatankaas koombo ayaad masaakiinta siinay yacnii cushurka saasuu noqona wamaa iladii kii suqiya la waraabiyey bimu'natin qarash lagu waraabiyey beertu hadday qarash ku baxday motoor iyo yacnii wax lagu soo daldalay geel iyo awr iyo dameero lagu soo daldalay iyo qarashkaa haddii beertu ay ku baxday wadaalika kanna waadixi geela dhaaminaya oo kale geela biyaha soo arooraya oo kale nisfu lcushri cushurkii hadda aanu soo sheegnay niskiisii ayaa ka waajibay oo cushurkii haddaanu soo sheegnay wuxuu noo ahaa boqol iyo labaatan koombo boqol iyo labaatankaa cushurkeedu muxuu noqon waxaan leeyahay niskeedii boqol iyo labaatankaa niskeedii wuxuu noo noqon lixdan koombo beertu haddii marka qarash ay ku baxday waxa ka waajibaya waa nisful cushri cushurkii haddaanu soo sheegnay niskiis oo lixdan koombo bis ah lixdankaa koombo waxay ka mid tahay naxariista ilaahay subxaanahu watacaala mar walba waxaa la fiirinaa maadaama dadkan ama qofkan qarash beertii uu uga baxay qarashkii waa lagu reebay qarashkii waaba lagu reeba oo laguma dhihin cushur oo dhan wada bixiye waxaa lagu yidhi nisful cushri bixi oo lixdan koombo oo kale lixdankii koombo oo kale maxaa lagugu daayay ilaa boqol iyo labaatan koombo u ahaa haddii roob ay beertu ku bixi lahayd lixdankii koombo oo kale waxaa lagugu cafiyey maxay tahay maadaama beertii qarash uu kaaga baxay qarash maadaama uu kaaga baxay wamaa iladii kii suqiya huwa maaga la waraabiyey bihimaa bigayri mu'natin wa bimu'natin beertii qarashna waa ku baxay bilaha qaar bilaha qaarna roobay ku baxday see la yeeli markaa xukunkeedu maxay noqon tusaale ahaan raashinkani wuxuu kugu soo bislaaday oo uu kuu soo go-ay siddeed bilood siddeedii bilood oo beertu ay ku bislaatay afar bilood oo ka mida roobay beertii ku baxday afar bilood oo ka midana qarashaa kaaga baxay oo matoor iyo geel iyo gawaari iyo waxbaad ku waraabisa see la yeeli beertaa waajibkeedu muxuu noqon taasaa laga hadlay wamaa iladii kii suqiya bihimaa labadoodiiba lagu waraabiyey waa bigayri mu'natin wa bimu'na qarashna waa lagu waraabiyey qarash la-aanna bilaha qaarna qarash la-aan bilaha qaarna waxaa ku baxay qarash sawaan xaalay siman yihiin labadooduba afar biloodna qarash la-aan oo roob ah afartii biloodna dhaan iyo qarash bay siman yihiin labadoodu ow amase ashkala almiqdaaru ama qadarkiiya ishkaal gala yacni roobka inta bilood oo beertu ay ku baxday waa la garan waayo ma lix bilooda ma shan bilooda waa la garan waayo inta bilood oo qarashka beertu ay ku cabtana waa la garan waayo waa ishkaal gala labada mas'aleba haddii yacni uu siman yahay iyo hadduu ishkaal galo qadarkii labada mas'aleba halaaثatu arbaacihi way waajib halaaثatu arbaacihi arbaaci اlcushri cushurkii rubacyaalkiisii rubacyaalkaas saddexdoodii ayaa waajibay laba mas'aluu ka hadlay sheekhu sheekhu laba mas'aluu ka hadloo mar wuxuu ka hadlay beertii tusaale ahaan siddeed bilood kuugu bislaatay oo kugu soo go'day afar biloodna roobay ku cabtay afar biloodna waxaad ku waraabinaysay geel iyo dhaan iyo qarashaa kaaga baxay miqdaarkii markaa waa siman yahay waana la yaqaanaa maxaa ka waajibaya halaaثatu arbaac halaaثatu arbaaci alcushri ayaa ka waajibaya haddii la garan waayana qadarka roobka ay ku cabtay iyo qadarka ay qarashka ku waraabtay waa la garan waayo iyadana halaaثatu arbac waa isku xugo halaaثatu arbac halaaثatu arbaaci اlcushri maxaa loola jeedaa marka halaaثatu arbaaci اlcushri maxaa loola jeedaa cushurkii xisaabtiisa waan haysanay oo cushurku wuxuu noo ahaa boqol iyo labaatan koon buu ahaa boqol iyo labaatankaa koon baan waxaan u qaybinaynaa afar meelood afar meelood oo isla eg eg ayaan u qaybinaynaa boqol iyo labaatankaa koombo afar meelood oo isla egeg ayaan u qaybinayna waa afar meelood oo min soddona soo ma aha afartaa meelood oo min soddona waxaa ka waajibaya saddex saddex meelood oo meeshiiba soddon tahay intaas maxaa loo yaqaanaa carabiga halaaثatu arbac halaaثatu arbac halaaثatu arbac macnaheeda sidaas wey beertii haddii qarashna afar bilood ay ku cabtay afar biloodna ay roob ku cabtay cushurkii oo afar meelood loo qeybiyey saddexdiis meelood ayaa waajib ku noqona marka haddii cushurkii oo boqol iyo labaatana aan afar meelood u qaybin afar meelood oo min soddona afar meelood oo min soddona hal xabo ka daa saddexdii meeqay noqon saddex soddonaad sagaashan koon baa ka waajibay sagaashan koon ayaa ka waajibay halaaثatu arbaaci alcushri saasaa looga jeeda cushurka halaaثatu arbaacis marka halaaثatu arbaacaas xisaab ahaan xaggee ka timid haddii dib loo raaco sagaashankaas koombo oo la yidhi waa cushurkii oo afar meelood loo qeybiyey saddexdiisii meelood waxay noo noqotay sagaashan koombo dib haddii loo sii raaco xaggee ka timid halaatu arbaaca halaatu arbaaca dib haddii loo sii raaco waxay ka timid tusaale ahaan beertii siddeed bilood ayay kugu soo go'day siddeeddii bilood waxaanu nidhi afar bilood oo ka mida qarashaa kaaga baxay afar bilood oo ka midana qarash la-aan roob ilaahay uu kuu keeno waa siman yihiin sawaan marka afarta bilood oo roobka ay ku cabtay salaaddii yacni waxaan leeyahay beertii afarta bilood oo roobka ay ku cabtay beertii afartaas bilood oo roobka maxaa ka waajibay afarta bilood ilaa haddii siddeedda bilood kulligeed ay roob ku cabbi lahayd kulligood siddeedda bilood haddii roob ku cabbi lahayd maxaa ka waajibi lahaa ya boqol labaatan oo ah cushurkii oo dhammaystira ayaa ka waajibi lahaa hadda haddee roobkii oo dhan kuma wada cabbin siddeeddii biloode niskeeday beertii ku cabta maxaa ka waajibaya dhinacaas ya nisaa ka waajibaya sooma nisfulcushri marka xisaabta waxay ka socotaa dhinacii roobka lixdanka koomba wuxuu ka socdaa dhinaca roobka waxaan u tegaynaa haddana afartii bilood oo qarashka afarta bilood oo qarashka sideedda bilood oo dhan haddii qarash ay ku cabi lahayd maxaa ka waajibi lahaa lixdanaa ka waajibi lahaa soo maaha oo nisfulcushrigaa ka waajibi lahaa haddii hadda lixdii bilood sideeddii bilood oo dhan qarash kuma wada cabine haafkeedaa qarash ku cabbi haafkeeda maadaama qarash uu ku cabay maxaa waajibayay marka soddon soo maaha soddonkiigi maxaan isu geynaynaa iyo lixdanki maxaa noo soo baxay sagaashanka xisaabta halkaas ka socotaa marka wel fahm hadda soo maaha alaaatu arbaaca halkaasuu ka yimid waxaa la fiirinaa mar walbaba beerta muddadii ay ku cabtay kulligeed maxaa ka waajibi lahaa hadda maxaa ka waajibaya natiijada noo soo baxaysa waxay noqonaya alaaatu arbaac sagaashan koon bay noqonay marka wamaa suqiya wamaa iladiikii suqiya lagu waraabiyey bihimaa labadoodiiba lagu waraabiyey bimu'natin wa gayri mu'na qarash iyo qarash la-aan labadaba lagu waraabiyey waajibkeedu wuxuu noqon sawaa'an xaalay siman yihiin aw ashkala almiqdaaru ama qadarkii uu ishkaal galay alaaatu arbaacihi cushurka rubacyaalkiisii rubacyaalkaa saddexdiisii ayaa waajibay wa ilaa haddii kale wailaada maxaa weye wailaa bian suqiya bihimaa labadoodiiba beertii waa lagu waraabiyey qarash iyo qarash la-aan mutafaawitan isagoo kala badan wa culima waana la ogaan qadarkiina waa la ogey faqisduhu qisdu kullin minhumaa mid walba nasiibkiisiyaa waajibay mid walba qeybtiisaa loo xisaabiyo nasiibkiisaa waajibay masaladan waa masalo saddexaad masalo saddexaad wey laba masalaan soo qaadanayo labadiiba way siman yihiin qarash iyo qarash la-aan ma sinee waa la garan waaye way kala badan yihin lakin waa la garan waaye masalada saddexaad waxaa weeye waxa labadoodiiba waa lagu waraabiyey qarash iyo qarash la-aan way kala badan yihiin waana la ogyahay mid walba inta uu qaatay qadarkiisii waa la ogyahay maxaa waajibaya mid walba xisaabtiisiyaa waajibay dhinaca qarashkana gooniyaa loo xisaabi dhinaca qarash la-aantana gooni ayaa loo xisaabi dhinaca xisaabta marka xaggee loo ictimaadi hadday kala badan yihiin xaggee loo ictimaadi ma waxaa la fiirinaa inta beerta lagu waraabiyey mise waxaa la fiirinaa kobaca raashinku intuu ku kobcay xaggee xisaabta laga fiiri wuxuu ku leeyahay shaarixa hoose wayakuunu taqsiidu qaybinta beerta sida loo qaybinayo waxay noqonaya calaa xasabi annashwi iyo wannamaa kobcidda calaa xasabi annushuwi kobcidday noqone iyo wanamaa ziyaadada fi zarci beertu imisay ku kobocday beertu imisay ku ziyaaday iyo wahamari miruhu intay ku ziyaadeen biictibaari lmudda iyadoo la fiirinayo haddana muddada bilahana waa la fiirinaa beertu intay yani zarcigu uu ku kobcana waa la fiirina wain kaana asaqyu bilaakhari waraabinta midka kale lagu waraabiye haba noqdo akhara mid badan cadadan waraabinta cadadkeeda la fiirin maayo waxaan fiirinaynaa muddada iyo beertu intay ku kobacday laa calaa cadadi saqayaati tirada waraabinta ma fiirinayno tirada waraabinta ma fiirinayno lianna nushuwa kobaca huwa almaqsuudu beertu intay ku kobacday way qasadku wa ruba saqyatin hal maroo beertii la waraabiyey oo waxaa dhici karta anfacu ka nafci badan min saqayaatin dhowr gooroo beertii waraabi la waraabiyey ayaa waxaa dhici karta hal mar inay ka nafci roontahay marka waraabiyaalka fiirimayno kobaca beertu intay ku kobocday iyo muddadaan fiirinayno falow kaanat muddatu idraakihi beertu muddada ay ku bislaatay hadday noqoto amaaniyata ashhurin siddeed bilood tusaale ahaan beertii waxay ku bislaatay siddeed bilood waxtaaja wuxuu u baahday zarcigii fii sittati ashhurin lix bilood beertu waxay u baahatay zamana ashitaa'i warabiic zamankii xagayga iyo guga beertu waxay u baahatay lix bilood ilaa saqyatayni laba goor in la waraabiyo lix bilood beertu waxay u baahatay laba goor in la waraabiyo fa suqiya labadii goorba waxaa lagu waraabiyey bilmadar marka xisaabta fiiri muddadii muddadu waa lix bilood lixdii biloodna beertii maxaa lagu waraabiyey roob imisaa soo hartay la beerta waxaan waxay ku bislaatay siddeed bilood laba biloodaa soo hartay soomaa wa fii shahrayni laba bilood oo beertu waraab ay u baahatay min zamani sayf waa xilligii jiilaalka ilaa xilligii jiilaalka roob ma socdee ilaa alaai saqayaatin saddex goor in la waraabiyay u baahatay fasuqiya waxaa lagu waraabiyey binadxi dhaan awraab marka loo ijaaro waa xilligii jilaalka waa xilligii jilaal roob ma socdo waxaad isku fiirisaa marka xisaabta meesha ka socota fiiri lix bilood beertii waxay u baahatay in la waraabiyo roobaa lagu waraabiyaa laba biloodna waxay u baahatay saddex goor in la waraabiyo dhaanaana lagu waraabiyo dhaan awr muddada haddii la ysku daro lixda bilood iyo labada bilood waa siddeed bilood lixdan bilood oo roobka beertu ay ku cabtay iyo labada bilood oo dhaanka iyo qarashka ay ku cabtay labada isku nisbee lixda iyo labada lixda iyo labada haddii la isku nisbeeyo waxay noqonee labada waxay noqonee rubuc siddeed maxaa u rubuca siddeed afar meelood u qayba halkii meel soo laba noqon mayso labada bilood marka waxay noqonee binisbati lihamaaniya siddeeddii bilood markii guud ahaan loo nisbeeyo labada bilood oo qarashka beertu ay ku cabtay waxay noqonee rubuc ay noqon markii la fiiriyo lixdii bilood oo beertii roobkii ay ku cabtana lixda biloodna maxay noqonaya ma rubaca ma rubacatayna ma alaaatu arbaca maxay yihiin lixda alaaatu arbac w alaaatu arbac w idan marka lixda bilood waxaa ka waajibaya cushurkii alaaatu arbaaciisii ma fahamtiin hadda cushurkii ilaa xisaabta waxaan ka fiirinayna dhinaca roobkaan ka fiirinayna dhinaca roobka lixda bilood markii la fiiriyo sideeddii bilood guud ahaan loo fiiriyo lixdu maxay noqonaya alaaatu arbac labada bilood oo dhaanka lagu waraabiyana waxay noqonaya rubcay noqonaya bas idan marka dhinaca roobka maxaa ka waajibaya alaaatu arbaaci lcushri cushurkii oo afar meelood loo qeybiyey saddexdiis meelood ayaa dhinacaas ka waajibaya dhinaca roobka markii la fiiriyo saddexdiis meelood meeqay noqonaya meeqa koomba ya sagaashanay noqonayso maaha sagaashan halkaa noo dhig marka waxaan usoo laabanaynaa marka labadii bilood oo dhaanka labadii bilood oo dhaankana maxaa ka waajibaya ilaa dhaankii nisful cushri sooma ahaan jiri kulli haddii lagu waraabiyo beerta sideedda bilood maxaa ka waajibi lahaa nisful cushri haddana maxaa ka waajibaya ilaa labadii bilood markii la nisbeeyo rubcay noqotay sooma xisaabteedii hadda maxaa ka waajibaya marka rubucu nisfi lcushri ilaa labadii biloodaa rubuc taagan nisfulcushri oo afar meelood loo kala jebiyey halkiis meeloodaa waajiba meequ noqonaa meeqo kom ya shan iyo toban koom buu noqonaa soo ma ayib marka shan iyo tobankaas koom buu noogu dar xisaabta aan haynay imisaan haynad sagaashan soo ma sagaashan noogu dar marka boqol iyo shantaas koon baa ka waajibay xisaabta saasaan u keenay boqol iyo shan koonbo ayaan ku waajibay hal maraan ku celinayna xisaabta si loo fahmo waxaan ugu celinaynaa beertii waxaanu nidhi waxay ku bislaatay siddeed bilood siddeeddii bilood lix bilood oo ka mida waxay u baahatay in la waraabiyo roobaa lagu waraabiyey lixdaas bilood roob ayaa lagu waraabiye laba bilood oo xilligii jiilaalkiina saddex goor in la waraabiyo u baahatay waxaa lagu waraabiyey qarash iyo dhaan iyo xoolahaasaa lagu waraabiye waxaad isku fiirisaa marka siddeedda bilood labada bilood oo qarashka lagu waraabiyey sideedda meeqay u taagan tahay xisaab ahaan rubuc soo maaha rubuc lixda bilood oo ay roobka ku cabtana lixda bilood sideedda bilood u fiiri lixda maxay noqonay alaaatu arbaac dee dhinaca roobka haddii sideeddii bilood oo dhan roob lagu waraabi lahaa maxaa ka waajibi lahaa cushur dhamaystiran soo maha hadda dee waxaa ka waajibaya roobkii isagu wuxuu noqday alaatu arbac dhinaca roobka sooma noqon haddana cushurka alaatut arbaaciisa yaa waajibay haddana cushurka alaatut arbaaciisa yaa waajibaya oo ah sagaashan koombo labadii bilood oo qarashka lagu waraabiyey muddada sideedda bilood oo dhan haddii qarash lagu waraabi lahaa maxaa ka waajibi lahaa nisfulcushri oo lixdan koonbaa ka waajibi lahaa dee hadda labadii bilood waxay u taagnayd waxay u taagnayd rubuc soo ma ahayn maxaa waajibaya marka rubucu nisfilcushri nisfulcushrigii oo afar meelood loo kala jejebiyey halkiis meeloodaa waajibay iminsa koon bay noqonay marka shan iyo toban koombo sagaashankii marka u geeyey shan iyo toban koombo boqol iyo shantaas koombo ayaa qofkii beertiisu habkaas iyo nidaamkaa ay ku baxday boqol iyo shantaas koom baa ku waajibay saasaa loo fiirin walaa tajibu sakadu ma waajibto ilaa bibuduwi salaaxi bisaylka soo ifbixidiisii mahan salaax waxaa loola jeedaa mabaadi annadji bisaylka bilowgiisaa la yidhaha salaaxa mabaadi'u annadji bisaylka bilowgiisa beerta inuu bisayl ku bilaabo kaasaa loola jeeda walaa tajibu sakadu ma waajibto ilaa bibuduwi salaaxi bisaylka soo daahiridiisii mahan fi thamari miraha uu ka soo daahiro bisaylku waxa sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye goormaa la dhihi karaa beertan zakaa ku go'day oo zakaa ku waajibtay waxaa la dhihi karaa beerta markii bisayl ku bilowdo miraheeda kulli inay wada bislaato shardi maaha qayb ka mida haddiiba bisaylkii lagu arko bisaylkii uu ku bilowdo xaqii masaakiinta beertan waa ku jiraa ayaa la ka horna intii beertu aysan bislaanin ma la dhihi karaa zakaa waajibta maya farqiga udhexeeya marka maxay tahy farqiga udhexeeya waxaa weeye beertii tusaale ahaan iyadoo iska carga carga ahoo mirihiiba bisayl uusan ku bislaanin ayaa ninkii carganimadiisu isaga iibsadaba hadduu rabo iyadoo cargaha u iibsado waaba ka takhalus oo iska tegi ninkaas ma laleeyahay zakadii bix maba la gaarin uu leeyahay zakadii zakada muxuu ku waajibtaa beerta bisaylka in la gaaro beerteedan bislaan aniga iska iibiy wax xaqa layguma laha laakiin beertii markii bisaylkiis uu ku bilowdo oo beertii qayb ka mida ay bislaato hadduu iska iibiyo ka warran beertii dhammeed uu yidhaha zaka igu waajibi mayso ma laga yeelahay markuu xaqu kugu go-ay miyaad carartay aa laleeyahy oo masaakiinta xaqoodii aad la fakanay ayb waxaa weeye yacani buduwu salaax waxay ku waajibinaya xuquuq qofka maalinka ah xuquuqay ku waajibin xaqu lfuqaraa walaa tajibu ma waajibto sakadu ilaa bibuduwi salaaxi bisaylka bilowgiisa maana fi thamari miraha ay ka soo daahirto bisaylku iyo washidaadilxabi xabadda oo raashinka ah adaygeeda fi zarci beertii dhexdeedii xabaddu ay xoog yeelatay adkaato xabadda ganleyda ama xabadda bariiska ama xabadda qamadiga xabadduna waa inay adkaato fi thamari iyo fi zarci farqiga udhexeeya maxay ta waxaa la yidhi miraha waxaa loo fiirinaa budu salaax fi thamar thamar markii laleeyahay ulajeedada laga leeyahay waa cinabka iyo timirta labadaasaa thamar la yidhaha zarcina maxaa la yidhaha ishtidaadi alxabi fi zarci zarcina waxaa la yidhaha waxyaalaha raashinka caadigaa la quudaysta sida digirta iyo yacni qamadiga iyo kuwaas waxaa la yidhaha zarci kuwaas marka zakadooda goormay waajibtaa markay xabadeeda ay adeyg noqoto oo cargcargada ay ka baxdo markaas zakada waajibta wayusanu waxaa la sunneeyaa kharsu thamari miraha xisaabidoodii ayaa la sunneeya calaa maalikihi maaligiisa in lagu xisaabiyo ayaa la sunneeyaa waxaa sunno ah qofka beerta iskale maaliga ah miraha in lagu xisaabiyo oo dowladda ama maamulka meesha ka dhisan waxay soo direen nin la yidhaaho khaaris xisaabiyo beereed la yidhaho ayay soo direen khaarisa la yidhaha khaariskaas waa nin beera yaqaana beertuu dhex marmaraa waa wareegaa waa fiirinaa wuxuu leeyahay beertan nisaab waa dhanta kun iyo laba boqol oo koombo ayaa lagaa rabaa niyo ama iyadoo dhan wada gado ama carruurtaada u karso kun iyo laba boqol oo koombo waayo beertaas saasan ku xisaab hadhow nisa nisaab beertaada way gaartay ma gaarin ma dhihi doontid waa lagaa rabaa hadhow cushuraa lagaa rabaa haddii ay ku baxday yani qarash la-aan qarash qarash hadday qarash ku baxdana nisf lcushr laga rabo ogaa wanaag ninkaa xisaabiyaha saas uu xisaabaa waysanu waxaa la suneeyaa kharshu thamari miraha xisaabidoodii calaa maalikihi maaligiisa lagu xisaabo maaliki thamar miraha maaligooda wa shardu lkhaarisi qofka beerta xisaabinaya shardigiisa an yakuuna dakaran waa inuu nin yahay ninkaasoo musliman muslim ah ninkaasoo xuran xura ninkaasoo cadlan caadila ninkaasoo caarifan ee yaqaana bilkharsi qaabka beeraha loo xisaabana yaqaana ninkan dowladdu ay soo dirsanayso oo beerihii soo wareegaya la dada masaakiinta iska khayaanaya moogta dadaa dhahayaba nisaab ima bixin dadku isku mid maahan maamulka meesha ka dhisan waxaa la rabaa inuu khaaris soo diro beeraha khaaris inuu soo diro waa imaanaya ninkan wuxuu leeyahy beertaada nisaab waa dhanta waa la xisaabinaa waa qura intaasoo koomba ay beertaadu noqonay ninkan waa nin lagu kalsoon yaho oo ewalba lagu yaqaan beeraha waa yaqaanaa ishuu marinaa intaasay dhalahay karsiga marka qofka khaaliska ah beeraha xisaabaya waxaa shardi an yakuuna dakaran waa inuu nin yahay ninkaasoo musliman muslim ah muslim waa inuu yahay xoran waa inuu nin xora yahay oo addoon uusan ahayn cadlan waa ninka dowladdu ay soo dirsanayso caadil waa inuu yahay caarifan waa inuu yahay nin yaqaana bilkharsi qaabka wax loo xisaabo beeraha qof loo yani qaabka loo xisaabana inuu yahana shardi wa yudaminu qofkaas khaariska ah oo xisaabiyaha ah almaalika ninkii beerta qofkii beerta iska lahaa wuxuu damaan siiyaa alqadra qadarkii ayuu damaan siiyaa qadarkaasoo alwaajiba waajibayey fii dimatihi qoortiisa ayuu ku damaan siiyaa qadarkii waajibka ahaa oo maxaa loola jeedaa waxbuu damaan siiyaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye ninkan markuu beertii afarta dhinac intuu ka istaago oo uu dhex maro oo beertii uu xisaabiyo wuxuu leeyahay damantuka nasiiba almustaxiqiina min alfuqaraa'i walmasaakiin waxaan qoorta kuu suray xaqii masaakiintii uga tadmiinka saasaa loola jeeda xaqii masaakiinta qoortan kuu suray uga beertaada xaqii masaakiinta waa ku go-ay ama gado ama cun xaqii masaakiinta laga rabo bis marka saas hadduu yidhaaho ninkii hadduu beertii oo dhanba iska quutabo iska cuno ama uu iska iibsado ganacsi ku dhammeeyo hadhow uu soo istaago ama deyn ku keen ama deeq ku keene sow laguma dhihin damantuka xaqa almustaxiqiin cushurkiyaa laga raba haddaa rabta soo deymo maxaa nooga jira adiga haddaa rabta beerta dhan wada cun aqiya markii xawlku u dhammaado waxaa laga rabaa xaqiyaa laga rabaa xaqii masaakiintii yaa laga rabaa wayudaminu maalika wayudaminu wuxuu damaan siiyaa qofkii khaariska ahaa almaalika maalika wuxuu damaan siiyaa alwaajiba alqadra alwaajiba qadarkii waajibay fii dimatihi dimati lmaalik maalika qoortiisuu ku damaan siiya xaqaasaa laga rabaa buu leeyahy wayaqbalu isaguna wuu aqbalaa maaliku daalika tadmiina tadmiinkaas waa aqbali sariixan si cad ayuu u aqbalay wuxuu leey waa aqbalay xaqii masaakiinta waa aqbalay faxiina idin yantaqilu اlxaqu ilaa dimatihi markaa xaqu qoortiisuu ku soo wareegaa beertaba waa ka wareegaaba xaq qoortaadaa lagu leeyahay ama beerta cun ama caruurtaada siiso ama iyadoo dhan sadaqayso xaqii masaakiinta laga rabaa xaqii masaakiinta ayaa laga rabaa uma markaa kabacdi markii xaqii masaakiinta qoorta loo geliyo yatasarafu maaligu waa ku tasarufi fii jamiici hamari midhaha dhammaantood waa ku tasarufi karaa ilaa isaga qoortiisaa loo geliyo soomaa xaqii masaakiinta damantuka xaqa almustaqiin soo lama dhihin wuxuu rabo ha sameeyo marka beertii ama cun ama dad qaraaba iyada dhan wada siiso ama iibso xaqii masaakiinta un qoorta kugu jira waxaa rabta ku samee beerta adaa u xora wayaqbalu uma yatasarafu wuu tasarufaa maaligu wuu tasarufaa fii jamiici hamari midhaha dhammaantood hal xaba hadduusan rabin yuusan ka reebin ha wada cuno hadduu rabo adi xaqi masaakiinta un lagu leeyaha keen hadaa rabta wada في جamيع الmr ayuu ku taصarufi karaa bayعa وأkla وغayrahuma haduu rabo ha beeciyo haduu rabo ha cuno wax kale ha ku same linqiطaaci tacaluq الmustaxiqiin can الcayn maxaa yeele caynta beerta xaqii mustaxiqiintu waaba ka go-ayba beerta masaakiinta xaqoodii waaba ka leexdaba waa ka go-ay xaqiyaa lagu leeyay dimadiisa qortiisa lagu leeyay beerta laguma laha marka waa ka go-ay baabu زakaaةi الnaqdi hada midkani baabu زakaaةi الnaqdi lacagaha sakadoodii sakadaas ayuu u baabay halkan sheekhu raximah اllahu tacaala beerihii iyo axkaamtoodii markuu soo dhameeyey wuxuu ka hadlay sheekhu raximah اllahu tacaala lacagaha iyo sakadooda qaabka lacagaha looga sakeeyey iyo lacagaha sakadu ay ku waajib tahay iyo shuruudahoodii ayuu ka hadlay sheekh wa sakaatuhu sakaatu naqdi naqdiga lacagta sakadeedii rubucu lcushri waa toban meelood afarteed meelood oo maxaa loola jeedaa rubucu lcushri rubucu lcushri ulajeedada laga leeyahay waxaa weye lacagtii nisaabba hadday kuu gaarto waxaad u qaybine toban meeloodaad u qaybin toban meelood markaa u qaybin halkii meel tobanka meelood halkeedii meeloo ka mid a ayaad afar qaybood usii kala qaybinay afar qaybood markaa usii kala qaybisa hal qaybaad diiday bas sida ilaahay u fududeeyey tusaale ahaan hadda kun dollar oo kale markaan leenahay ha laga zakeeyo kun dollar toban meelood u kala jijib cushurkii muxuu noqonaa boqol dollar oo boqolkaas dollar oo cushur noqdaad afar meelood usii kala jajabiye hal meel dhiib meequu noqonaa halkiiba marka shan iyo labaatan dollar bas kunka dhan waxaa ka waajibay shan iyo labaatan dollar marka kutubaha xilligaas la qoray ee qadiimka naqdi markii la yidhaha lacagaha xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam la isticmaali jiray waxay ahaayeen dahab iyo fido dahab iyo fido walidaalika shaarixa wuxuu ku yidhi naqdi markuu fasirayay addahabi waalfidati ah lacagta waxaa loola jeedaa u yihi lacag dahaba iyo lacag fida ah walow hayra madruubayni laba la shaambadeeyey oo shaambadu ku dhacday yaysanba noqon hadday doonaan yacnii in lacag ahaan loo shaambadeeyo shardi ma aha darbiga waxaa weeye waa dowladdu astaanteedii inay lacagta ku dhufato astaanteedii shaambadii in lagu dhufto shardi ma aha marka lacagaha xilligii nabigeena sala allahu calayhi wasalam iyo zamanadii horeba la isticmaali jiray waxay ahaayeen lacag dahab iyo fido waxaa loo yaqaanay dirham iyo diinaar diinaarkuna wuxuu ahaa lacagta dahabka ah dirhamkuna wuxuu ahaa lacagta fidada ah shucuubta qadiimka ah oo dhan waxay ku tacaamuli jireen lacagahaas ka bacdi marka waaqicii wuu isbedelay lacag hadda adduunka meel dahab iyo iyo yacni fido lacag loogu isticmaalayo oo wax lagu kala iibsanayo adduunka haddaad wareegto ma arkaysa waa zuuli dahab iyo fido lacag loo jaray oo lacag ahaan loo sameeyey adduunka wuu ka zuuli adduunkii hadda maxaa yimid alcumla lacagahan la yidhaha cumlada cumlada waxaa loo yaqaan waa lacagaan dahabna ahayn fidona aan ahayn cumlaa timid lacagahan marka cumlada ah oo dowlad walba ahy lacag gooniya iska samaysatay qolo ay yacni lacagta soomaaliga lacagta doolarka suudaanta jinayhe ay isticmaalaan iyo masar yacni sacuudiga oo kale oo riyaad isticmaala waxyaalahaas magacyada loo kala bixiyey oo dhan waa lacago gadaal ka yimid oo dahabna aan ahayn fidana aan ahayn laakiin culimmada islaamku waxay leeyihiin iyo fuqahadu maadaama lacagaha xilligan yimid ay yihiin yacni fuluus taruuju rawaaja adahabi waalfida waa lacago loo isticmaalo sidii dahabka loo isticmaali jiray iyo fidada lagu isticmaali jiray dahabka geelaa wax lagu kala iibsan jiray gabdhaha mahar looga dhigi jiray guryaha lagu kala iibsan jiray dhulala lagu kala iibsan jiray sidii dahabka wax loogu iibsan jiraa lacagahana wax loogu iibsadaa maanta marka waxay leeyihiin culimmada fuqahada ah booskii lacagihii dahabka iyo fidada waxaa degay lacagahan cumlada ah xukunkoodii qaadanaya marka iyagana zakadu waa waajib zakadii iyagana waa waajib ama doolar hayso ama lacag soomaali hayso ama jinay hayso ama riyaalka sacuudi hayso wixiiba lacagahoo sidii xilligii nabiga sala allahu calayh wasalam lacagaha manaaficdii ay lahaan jireen oo kale lagu kala iibsanayo iyagay la mid yihiin qofkii zakada ka bixin waaye oo yidhaaha lacag waxani ma ahano oo iska dahabna ma aha fidana ma ahana dee khatartiisuu ku sugan yahay leanna waxaa imanaysa dee waxbuu ku iibsanaya haddaysan lacag hayn maxaad wax ugu iibsanay lacag haddaysan ahayn maxaad wax ugu iibsanay wixii lacag maadaama marka ay yihiin yani wax yani sidii rawaaja dahabi walfida isticmaalkii dahabki iyo fidadii maadaama loogu isticmaalayo in laga zakeeyo waajib wuxuu yihi marka sheekhu wasakaatuhu zakaatu naqdi lacagaha naqdiga zakadoodii rubucu lcushri waa cushurka rubiciisa kunkii oo dhan waxaa ka waajibay shan iyo labaatan dollar oo kaliya rubucu lcushri walow min macdinin walow xasala haba xasilo naqdiga lacagtii min macdinin godkii xaggiisa haba ka soo xasilo godqalinkii godqalinkii xaggiisa haba ka soo xasilo macdin maxaa loola jeedaa wahuwa almakaan aladii khalaqa allahu fiihi aljawaahira macdin waxaa la yidhaha waa meel ilaahay ku abuuray waxyaalaha jawharta ah ee qaaliga ah dahabka iyo fidada meelo lagu abuuray wayo oo godad ah walow hadduu doono godkaasba ha kala soo baxo dahabka zakadaa waajib wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisii cishruuna labaatan un oo mihqaala min mihqaalin ee mihqaal ah khaalisatan xaalay tahay labaatankaa mihqaal kuwa saafi ah oo nadiif ah oo lacagaha bir iyo macdan iyo waxyaalahaas aan lagu derin oo lagu qasin makhshuush ma ahya shan iyo labaatan mihqaal oo khaalisa dahabkaagu hadduu gaaro zakadu waa waajib waxaan leeyahay labaatan mihqaal labaatan mihqaal oo khaalisa dahabkaagu hadduu gaaro in laga sakeeyahay waajiba marka labaatan mihqaal mihqaalka xilligii hore uu wuxuu ahaa jiray micyaar ama halbeeg iyo miisaan dadku ay ku isticmaalaan xilligan hadda mihqaal lama yaqaano dahabkiina war mihqaal iigu miisaan qofku dhahaysa ma jirto maba yaqaanaan dadki mihqaal waxa la yidhaha waxyaalaha zuulayay ka mid yihiin oo zamankii hore la isticmaali jiray hadda waxa la yaqaano oo dahabka lagu miisaamo waa garaan garaana hadda wax lagu miisaamo marka mihqaalka halkii mihqaal yacni hadda xisaab ahaan waxaan ku keenaynaa garaanka hadda la isticmaalo inta uu noqonayo dahabka nisaabkiisii annagoo markaas ka qiyaas qaadanayna labaatanka mihqaal halkii mihqaal wuxuu la eg yahay afar dhibic labaatan iyo shan garaan waa halkii mihqaal ogal halkii mihqaal wuxuu la miisaan eg yahay waa mihqaalkii xilligaa la isticmaali jiray halkii mihqaal wuxuu la miisaan eg yahay afar dhibic labaatan iyo shan garaan afar dhibic labaatan iyo shan garaan maxaa loola jeedaa marka waxaa loola jeedaa waa afar garaan iyo labaatan iyo shan riigow waxaa loo yaqaano riigooyinka jajab weeyaan labaatan iyo shanka maxaan samaynaynaa marka si aan u ogaano yacni garaanka hadda la isticmaalo miisaankiisii ama nisaabkiisii aan u ogaano intaana waxaan ku dhufanaynaa labaatan afar dhibic labaatan shan ku dhufo waxaan leeyahay afar dhibic labaatan shan ku dhufo labaatan ku dhufo meeqa soo baxday siddeetan iyo shan miya siddeetan iyo shantaas garaan wey saasaa noo imanayso leannahu macaayiirta qadiimka mar walbaba waxaa lagu xisaabaa macaayiirta xadiidkaa hadda la isticmaalo ee mar walba xisaab ahaan loo bedelo waxaa kuu soo baxaya macaayiirtii qadiimkaada kuu soo baxaysa xisaabtii war xisaabta waa iskeeni markaan idhaaho mihqaalkii hore wuxuu la eg yahay ama la miisaan eg yahay afar dhibic labaatan iyo shan uu la miisaan eg yahay afar dhibic labaatan iyo shan haddaan ku dhufanno labaatan aan ku dhufanno waxaa noo soo baxaysa siddeetan iyo shan garaan waa nisaabka dahabka hadda la isticmaalo dahabkaagu marka siddeetan iyo shan garaan hadduu gaaro waa nisaab zakaa kugu waajibta maxaa la mid noqonaya marka waxaa la mid noqonaya lacag riyaala haysataa ama jinay aad haysataa ama dolar aad haysataa ama lacag soomaaliya aad haysataa lacagtaa soomaaliya aad haysato ama dolarka aad haysato haddii qiimahan ay ku timaado iyadana zakadeedu waa waajib nisaaba u wey qiimahan hadday ku timaado afar dhibic labaatan iyo shan oo noqday siddeetan iyo shan garaan siddeetan iyo shan garaan lacag la eg oo goyn karta ilaa mar walbaba lacagahan waxaa micyaar iyo halbeeg u ah lacagihii hore macaayiirtoodii ayaa halbeeg u ah haddii siddeetan iyo shan garaan lacag u dhiganta oo lacag soomaaliya haddaad haysatid ama dollar u dhiganta nisaab nisaabaa kugu go-ay sakadu waa waajib mar walbaba halbeega waxaa weeye waa dahabka iyo fidadaada dahabkaas iyo fidadaas walmihqaalu mihqaalku arbacatun wa cishruuna labaatan iyo afar oo qiraadan min qiraadin jajab ah qiraadku lacaga la jejabiyey xilligii hore la isticmaali jiray qiraad mihqaalkuu rabaa inuu kuu sharxo mihqaal maxaa loola jeedaa mihqaal waxaa weeye labaatan iyo afar qiraad labaatan iyo afartii qiraada maxay noqonaya hal mihqaal qiraadkan marka lacago jajab ahoo sidii taano oo kale ahoo yacni loo xilligii hore loo isticmaali jiray leanna waxaa weeye hal garaan garaanka hadda la isticmaalo hal garaan iyo waxaa isku miisaan noqonaya shan qiraad waa lacag aada u yaroo miisaankeedu aada u yar yahay hal garaan iyo waxaa isku miisaan noqonaya shan qiraad marka wax miisaankiisu aada u fudud yahay muxuu ku yihi sheekhu marka والمثقال أربعة وعشhروuنa قيراaدا saasuu ku miiسaan noqona labaatan iyo afar qiiraad markii kafadda dhinacan miisaanka laga saaro hal midqaalna intan laga saaro isku miday noqonaya isla ekaanaya macaayirta qadiimka wa nisaabu اlfidati fidada nisaabkeedina dahabkii waan baranay dahabkii nisaabkiisii waan baranay waxaan baranaynaa fidada wa nisaabu اlfidati fidada nisaabkeedii miataa dirhamin laba boqol oo dirham dirhamkaasoo islaamiyin ee islaamka loo nisbeeyo xilligii hore islaamka la isticmaali jiray waa xilligii nabigeena salى اllahu alayh wasalam dirhamkii la isticmaali jiray wuxuu ku yidhi sheekhu haddaad fido haysatid fido haddaad haysatid fidadaa nisaabkeedu muxuu noqon inta la leeyahay intaa hadday gaarto zaka ka waajibayso nisaabkeedu waa laba boqol oo dirham oo dirhamkii islaamiga ahaa laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham dee hadda lama isticmaalo lacag dirham ah lacag dirham ah lama isticmaalo hadda adduunka meel laga isticmaalo ma jirto dirham oo magacu yeelahoo yani dhulkan hadda dubay iyo imaaraadka iyo laga isticmaalo waa jiraa laakiin dirhamka kitaabka sheegayo middan imaaraadka iyo laga isticmaalayo ma aha dirhamka kitaabku sheegayo dirham oo fidlo ahoo shilin go-anow oo fidlo ahaan la gooyey kan hadda la isticmaalaan waa warqad sida warqadan lacag soomaaliga oo kale ah wad caadi marka magacu yeel wey maane ma aha kaas yoolama jeedo shilin go-an weyo fidlo ahaanba fidlow ka samaysnaa fidlo uu ka samaysnaa laba boqol oo dirham waa fidladii haddii la yidhi dee dirhamkii hadda haddaan la isticmaalin fidladii haddana aan haysto garaan haddii loo bedelo meequ noqona garaan haddii loo bedelo waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaan laba boqol oo dirham markii garaan loo bedelo waxay ku miisaan noqoneen shan boqol sagaashan iyo shan garaan lacagta fidadahood haysatid fidada aada haysatid haddii laba boqol waxaan leeyahay shan boqol shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaan oo fida haddaad haysatid waa adoo laba boqol oo dirham haystay la miisaan egto zakadii marka waajibay kugu tahay waajib wa dirhamu dirhamka xilligii hore la isticmaali jiray miisaankiisu kuu sheegay sabcata cashara toban iyo toddobawo oo qiraada min qiraadin qiraad lacagihii jajabka ahayo qiraadka ahaa hal dirham haddii kafadda la saaro toban iyo toddoba qiraadna miisaanka dhinaca kale laga saaro oo isla miisaan ekaanayo isla miisaan ilaa qiraadku lacag waxaa weeye wasankeedu miisaankeedu aada u yar yahay wey waxaan soo qaadanay soo sheegnay hal garaan iyo shan qiraadaa isku miisaan noqonayaan soo qaadan wa dirhamu dirhamku wuxuu la miisaan yahay sabcata cashara qiraada toban iyo toddoba qiraad ilaa khumusa qiraada hal qiraadoo shan meelood loo qeybiyey halkiis meel baahan toban iyo toddobadii xataa waxbaa kasii dhiman waxaa ka dhiman hal qiraadoo shan meelood loo dhiibi qaybiyey halkiisii qaybood intaasaa ka dhiman wamaa iyo ladii kii zaada ziyaaday calaa daalika almadkuur waxaa la soo sheegay wixii ka ziyaaday waxaa la soo sheegay maxaa loola jeedaa calaa daalika min cishriina mihqaalan wa mi'ata dirham labaatankii mihqaaloo dahabka aan soo sheegnay wixii ka ziyaaday labadii boqoloo dirham oo fidada wixii ka ziyaaday fa bixisaabihi maagaasi xisaabkiisu ahaa leanna waxaa weeye annaqdu laysa fiihi waqsun naqdiga waqsi ma lahan waxaan soo qaadan jirnay markii xoolaha sakadeeda aan soo maraynay waxaa jiray qadar oo cafisa sooma ahayn xooluhu lahaayeen oo haddii xooluhu ay kuu ziyaadaan sakadii aysan isbedelayn sooma soo baran jir waqsigaas ma soo baran laakiin kan fiiri waqsi ma lahan lacagaha haddii dahabkii uu toban garaan kuu ziyaado waa xisaabe zakadiina waa kugu ziyaado tobankaas garaan laba garaan haddii kuu ziyaado zakadii waa kugu ziyaado marba hadduu nisaabba gaara wixii ziyaadaa waad xisaabi ziyaada xisaabkeeda waqsi ma lahan walaa shay-a shay ma ahaanin fil maqshuushi waxa la qasay dahabku waa inuu khaalis yahaye wax qasanoo dahab iyo bir iyo wax isku dhex jira oon qasnayn oo khaalis aan ahayn maqshuushkaa dhexdiisa wax zakaahu ka waajibaya malaha xataa yabluga khaalisuhu khaalisu lmaqshuush maqshuushka saafigiisu ilaa uu ka gaarayo nisaaban ilaa maqshuushka saafigiisu uu nisaab ka gaarayo wax zakaa kama waajibaya maxaa loola jeedaa ulajeedada waxaa weeye maalan dahab ayaad dhulka ka soo qodatay dabiic ahaan wuxuu yani iska leeyahay dahabku dabeecadiisa markii dhulka laga soo qodo waxbaa ku dhegdhegan biro iyo dhagxaan iyo ilaagu shid la geynayo oo wax maaragta la kala sifaynayo marka dhagxaanta iyo birtaas iyo iyadoo dahabkii sidii u wata ayaad miisaan saartay garaankii ku dhufatay wuxuu ku noqday siddeetan iyo shan garaan zaka ma ka waajibayso taxbiis ka waajibayso lannu khaalis ba makshuush balaayuu wataa qashanu wataa goorma marka sakadiisa waajibay qashankan ka reeb waxan miisaan saar siddeetan iyo shan garaan ha noqdo markaas khaalis marka saafigiisu markuu siddeetan iyo shan garaan walaa shay a shay ma ahan fi lmaqshuushi midka laysku qasay xataa yabluqa khaalisu ilaa maqshuushka khaaliskiisu nisaaban uu ka gaaro walaa fi lxuliyi biladaha laysku qurxiyana wax zakaa ma laha xuliyigaasoo almubaaxi la baneeyey wax zakaa ma laha idaa lam yaqsid shaksigu hadduusan u qasdin kanzahu kanza alxuliy xuliyiga kaydsigiisa inuu kayd ka dhigto hadduusan u qasdin d hadduu kayd ka dhigto hadduu u qasdo zaka way ka waajibi marka masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye wuxuu ku yidhi dahabka oo las haweenku isku qurxiyaan dahabka laysku qurxiyo oo mubaaxa ah oo bannaan oo xaaraamna aan ahayn karaahiyana aan ahayn wax zakaa lagama rabo hadduusan qofku ula jeedin inuu kayd ka dhigto oo kaydsado maalan gabadhii dhegadhegaheedii jijimaha ay isku qurxinayso katiinadda ay isku qurxinayso wax zakaa lagama rabo siddeetan shan garaan ha gaaro sagaashan garaan ha gaaro boqol garaan ha u gaaro wax zakaa lagama rabo quruxdeediisa umaha gabadha quruxdeeda waxay isku qurxinaysa hadday tahay waa sharciga samaaxadiisay ka mid tahay iyo waxyaalaha diintu ay ku fududaysay gabdhuhu waxay isku qurxinayaan wax zaka ah oo laga doonayo ma laha marka almubaax la yidhi maxaa baxay alxuliyi almubaax waxa la isku qorxinaya waa inay mubaax yihiin mubaax la yidhi waxaa baxay gabadhii maalan waxay soo gadatay saxan dahab ah markaasi armaajadii dhigatay ku quruxsane markaasi waxay leedahay aniga haddee waxaan quruxaan ula jeedaahe zaka laygama rabo waa lagaa raba kan suusama marin hore aan usoo qaadan dahabka noocaasoo kale awaani dahab walfita inaan meel la dhigan karin oo laysku qurxi karin xaaraan weelasha haddii gabadhii marka weel dahaba iyo saxan dahaba intay soo qaadato gurigii ku sharaxato armaajadii ay dhigato waa xaaraan zaka xaaraan wey waxaa kaloo shardigu yihi sheekhu idaa lam yaqsid kanzahu hadduusan ula qasdin qofku inuu kayd ka dhigto gabadhii haddii dahabkii iyo waxyaalihii isku qurxinaysay oo katiinaddii iyo wixii dhammaa hadda hadday kayd dhiganaysa isleedahay markii hanti badan uu kuu noqdo alalaha gado aan qurux maba ahaba ulajeeddada ay ka leedaha waa inay kaydsato hadhow ay maaragtay beyc mushtari iyo ganacsi ku gasho waajib wey zakadii markaas haddii qasadkeeduba uu yahay inay kayd waxaan ka dhigato waajib zakadii wayushtarad waxaa la shardiyaa alxawlu sanad ayaa la shardiyaa fi naqdi lacagtu inuu qofku gacanta ku hayo hal sano shardiga lacagta haddii milkigaaga ay ku jirto siddeed bilood sagaal bilood ay milkigaaga ku jirto kabacdina milkigaaga ay ka zuusho dee wax zakaa lagama rabo markii hal sano ay yacni lacagta milkigaaga ay ku jirto markaasaa laleeyahay zaka waa waajib laakiin beerihii beerihii hadda aan ka soo hadlaynay shardi ma aha sanad leanna waxaa dhici karta beertii sanad ka soo kaba inay ku bislaato soo maa sida hadda aan soo marayn afar bilood siddeed bilooda beerta kugu soo go-on taa shardi ma aha beerta xawl shardi ma aha wa fi rikaasi duugtii jaahiliyada waxyaalihii jaahiliyadu ay meel ku duugteen maalkii jaahiliyadii ay meel ku duugteen duugtii jaahiliyada waxaa ahaaday alkhumus shan ka meelood hal meel shan meelood markii loo qaybiyo hal meel ayaa ka waajibay rikaas maxaa loola jeedaa waa wax sida badan aan la helin oo wakhtiyaalo hore iska daba go-ayo rikaaska rikaaska waxaa la yidhaha waa madfuunu ljaahiliya dadkii hore jaahiliyada waa jaahiliya waxaa loola jeedaa qabla bicati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka sala allahu alayh wasalam intaan la soo saarin ka hor dadkii xilligaa noolaan jira oo diin la-aanta ku noolaa wixii ay meel ku duugteen lacagihii dahabkii fidadii ay meel ku duugteen ayaa ilaahay ku waafajiyey adoo iska abaabayo meel iska socda aad iska soo fagatay dafiinuljaahiliyaha heshay de waa waajib markaa zakaa ka waajibaysa khumusaad ka bixinay waxa aad heshay shan meelooda u qaybinaya hal meelaad bixinay hal meel ayaad bixinay walaa xawla sanadna ma lahan fiihi fi rikaas maalkan meesha ku dugnaayo jaahiliyadu ay duulatay oo ilaahay ku waafajiyey sanad shardi ma aha markaad heshaad hore ka bixine de ma dhehaysid bal horta hal sano aan gacanta ku hayo hal sano ha soo wareeg maayo shardi ma aha shardi ma aha hal sano walaa fi lmacdini macdinkii isaga dhexdiisana gudqalinkii wixii gudqalinkii dhexdiisana isagana laguma shardiyo sanad macdin gudqalin maxaa loola jeedaa waa dahabkan yani koonfur africa iyo waddamada ilaahay ugu deeqay dahabka waxyaalaha maaragta godadka laga qoto kaasaa macdin le macdinka godadka dadka ay ka qodanayaan waxa ay helayaan in hal sano gacanta lagu hayo shardi ma aha isla markii dahabkii aada soo qodatay markaasaa sikaduba waajib kugatay isagana macdinkana waa saas oo kale waa waddamada dahabka loogu deeqay oo laga qoto wa shardu rikaazi duugta jaahiliyada shardigeeda maalka jaahiliyada duugatay shardigeedii an yakuuna waa inuu ahaado naqdan lacag naqdiga maxaa loola jeeda waan soo marnay addahabu walfida duugta jaahiliyada waxaad heshay waa inay yihiin dahab ama fido ay yihiin shardi nisaaban waa inuu dhan yahay waa shardi haddana wuxuu waa inay nisaab dhan yihiin nisaabka dahabka fidada waan soo baranay min dafni ljaahiliya jaahiliyada duugteedii inuu ka mid yahana waa shardi wixii jaahiliyadii hore qabla bicati rasuuli illah salى اllahu alayh wasalam waxay duugteen inuu yahay waa shardi fii mawaatin dhul dhintay dhexdiisa inuu ahaadana waa shardi dhul dhintay maxaa loola jeeda yacni meesha aad jaahiliyadan xoolaheedii aad ka heshay waxaa shardi inuu noqdo arda mawaad ah arda mawaad oo dhimatay sharcigu wuxuu u yaqaan hiya alatii lam yajri calayha milku muslimin waa dhul qofna uusan iska lahayn aad ka heshay waxaan jaahiliyadu ay duugteen aad ka qodatay boos qofna uusan iska lahayn door cidlaah door cidlaahoo aan la kala lahayn ayaad ka qodatay waa shardi shardigu aw milkin ama milki dhexdiisa waa inuu ka helo milkigaasoo axyaahu isagu uu nooleeyey ama wuxuu ka helay booskiisii booskii uu deganaa laakiin booskan uu deganaa maxaa shardi ah boos isagu uu nooleeyey waa inuu yahay nooleeyey maxaa loola jeeda nooleeyey ulajeedada waxaa weeye waa booskani duuru iska ahaan jira dhul iska banaanoo weligiisba aan la degin asaaba ugu horreeyey qof nooleeya hadduu milkigiisa ka helana waa dafiinu ljaahiliya zaka ka waajibi marka zakada inuu bixiyo allah subxana